waktigii aada bilowdeen howlgalkan kacdoonkan sanad bay hadda ku dhowdahay sanadkaa maxaa u qabsoomay dadka degaanka dadka iskood isku abaabulay ee go-aansaday inay shabaab la dagaalamaan maxaa u qabsoomay qiimeyntaadas horta ereyga ah iskii isu abaabulay iskii waxay isu abaabulay ma jiraane tashiyaa yimid ma fahamtaadi tashiyaa lagu gala dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka ambabaxay magaalada beledweyne ee aan tegey degmada matabaan sanadkii aan soo dhaafnay bishii lixaad toban iyo lixdeedii marka saas halkaas ayaan abaabul ka samaynay halkaas ayaan obereshina ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mubalaasgarayno ama aan wargelino ama aan niraahdo war nimankani waa tusna dee waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiirina gelino obereshinana aan bilowno dagaalka galno oo ayaga iyo de ciidanka guusha waa la baraaye aan guula barno ilaahay baa guul hayee ayaan isku daynay saasaa dagaalku ku bilowday maxaa idinku dheliyey waxyaabihii go-aankan inaad qaadataan idinku dheliyey maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa kow horta su-aasha aniga aan isweydiiye waxay ahayd markaan anigu iska hadlo soomaaliya yaa u maqan anigu su-aashaasaan isweydiiyey dabeedna waxaa ii soo baxday in soomaaliya qof gaara oo lagu hadlayaa inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadowgan oo soomaaliya cidu aysan u maqnayn de dagaalka inaan galno arxanlaaweyna uu yahay oo dadkii laynayo de dadku waaba dhimanaya iyagoo furcadala inay dhintaan cadowgana layska kiciyo sababtaan dagaal ku galna saasay ahay bal waxaa idiin qabsoomay dhulka aad qabateen guushaad gaadheen ilaa hadda ii sheeg inta ay leegtahay
aniga horta facultigaan hayo waa goborna macnaha hiiraan ayaan gobon gobernatoore ka ahay marka hiiraan waxaa webiga shabeelle inta bariga ka ah oo degmada boolo berde jalalabsi maxaas matabaan beledweyn intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu shabaab ka saarnay guulo waaweyn ayaa ilaahay naga siiyey cadowgiina waa iska saarnay nimcada ilaahayna wuuna siiyeyoo meel kastoo laga saaraba barwaaqo baliyada biyaha ku jira ilaahay baa ummadda u gargaaray maxaan ku idhaahdaayey xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini aadanimoon la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaadoon jirin iyo iskool furanoon jirin hadda iskooladii waa la dhigtaa dugsi quraanada manaahiijta islaamka tii saxda aheed baa la dhigaa maxaan ku idhaahdaayey kala dambaynaya nidaam baa jira maxaan ku idhaahdaye gargaar bini aadinimo meeshii la gaarsiin kara waa la gaarsiiyaa maxaan kula iskooladii baa la dhigaa manaahiijtii islaamkaa la dhigaa yacni sidii de aadamigu u noolaa jiray u nool yihiin hadda waa gartay galbeedka webiga shabeelle maxaa idin hortaagan galbeedka webiga shabeelle waa su-aal sax ah su-aashaasi waxayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayey waxay ahayd kacdoon bulsho waxaan diyaariyey oon mobalaas gareeyey oo maaragtay dagaalka galay waxay ahaayeen mujtamacii deganaa meeshaas ciidamadii deegaanka oo localka ahaa oo dee qorigii ay jeelooda kala baxeen haystay ayaan maaragtay dagaalka galay dowladda soomaaliyana iyo gacan saddexaad oo kale oo siboodna siinaysa intaba na wayna caawiyeen sida ugu macquulsan aanu arkayana saasay ahayd galbeedka dadkiina ilaa hadda waa ku guulaysan weyneyd galbeedka deganaaye oo ilaa xad diyaarintooda maleeshiyaad reer kale ah in inta la kaxeeyo reer kale loo geeyana dee suuragal maaha oo caqliga bini aadamkaa diidaya marka waxa inaga hortaagani waa intaas kobor baan u baahanaa kobor ciidan kobor ciidan oo ciidan dowladeed ah oo gacan dowladeed ah oo lagu gabado oo ayaa loo baahan yahay intaasaan naga hor taagan marka xiisihii iyo xamaasadii iyo rabitaankii aada howlgalladan ku bilowdeen sanad ka hor ma sidoodiiba mise waxbaa isbedelay adeersaan hore kuuguba sheegay aniga fakartiga aan ku magacaabanahay ma aha federaal ma aha waa gobernatore gobarnatoorena xuduudda uu leeyahay waa garan kartaa intana libi hiiraan baan uga ekahay intana waxaan uga ekahay fidow xaggan badhigana waxaan uga ekahay ceel gorof waad garan kartaa dhinaca ma fahamtay may taas waa taas si aniga fakaltigaygu ahaa wuu- way bannaan tahay marka laga reebo dhinaca webiga shabeelle galbeedkiisa marka laga reebo waa marka gar da- waxay u baahan tahay aragti qaranay u baahan tahay aniga siima wadi karo qaynuunka ii diidaya waa gartay laakiin markaan xuduudda iyo deegaanka aada maamushoba ka gudubno oon eh, fikradda waxay eh, dowladdu waxay rabtay adiguna waxaad rabtaa se ila tahay fikraddaada iyo dadaalkaagu inuu ku baaho meelo kala duwan oo waddanka ah marka baahitaankii iyo fikraddaadu inay gobollada kala gaadho ay ka hirgasho sida deegaanada aada maamusho ay uga hirgashay a- arrintaas halkay maraysaa su-aashaas horta waxaa ku habbooneed in madaxda qaranka aad weydiiso waayo de mar haddii xuduudda hiiraan laga gudbo aniga su-aashaas kama ma may ima qusayso soomaalina ii qusaysaa laakiin ka mas-uuliyad ahaan ima qusayso haddii laakiin aan ku saxo aragtida aan qabaan kuu sheegayaa ee dagaalkan in lagu wajaha ay tahay Eh, dagaalkan markii hore kumuu bilaaban policy iyo maxaan ku ihahdaa aragti ee qaran oo la jaangooyey kumuu bilaabane si lama filaana ayaan ku bilownay Eh, sidiina waa lagu guulaystay okay taatikada ciidamada ay ku howlgalaan oo erega taatika la yidhaahdaana ma aha wax kale dagaaladii adduunka ka dhacay kuwii lagu guulaysto oo lasoo minguuriye waayo mar hadday saas tahay dagaalkii hadda aan galna wuxuu ahaa kacdoon bulsho dowladduna caawinayso ka lagu guulaysta kaasuu ahaa formalahaan isticmaalna formalahaasuu ahaa waxaad moodaa in laga leexday oo formalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii eh, eh, deg- eh, deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo ama baraatika ahaanba aan soo fulinay de mar haddii aragtidaas aysan shaqaynayn anigana ka mas-uuliyad ahaan mas-uuliyaddeedu intaan ku arkay de halkaas ayaan aniga uga haray wixii ka dambeeyana madaxda qaranka ayaa la weydiinayaa de sida ay hadda malaha formala ka fiican bay hayaane kaasaan ka sugaynaa waaya si guud baynu hadda u hadlaynaa oo guud ahaan waddanka iyo soomaalinimo ah dowladdu waxay marti qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan wejiga labaad ee howlgallada marka wejigii hora horena weli ma dhammaanin inay ciidankaas howlgallada ka qayb galaan ma waxay wax u dhimaysaa kacdoonkii shacabka mise waxbay taraysaa iyo horta cid kastoo shabaab dhagax ku tuuraysaa ee anigu waan soo dhaweynayaa haddaan si kale u dhigo eh, ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen frontline state wadamada safka hore eh, laba kun iyo iyo sideedii xilligii ciidamada etoobiya soo galeen soomaaliya xilliya ka soo dambeeyey maalin walba hadda amisomta faraha badan ama admis oo faraha badan ee soomaaliya joogta ee dhowr iyo labaatanka kuna haddii aan la helin lahaansho ama wax wa- dadka lookalka ee aan aysan maba la diyaarin oysan ayagu la- aan aysan eh, ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro laguma guulaysan karo shabaab dalka in laga saara aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabanayno taas waay waa gartay waxaan rabaa fikraddaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan eh, maxaan ku idhaahdaa iyo dee khabiir arrimahan la dagaalanka al-shabaaba hadda ciidamadii dowladdu meelo kala duwan bay joogaan gobolada dhexe masegawaay gaalcad budbud eh, hilolagaab dagaalo fara badan baa ka dhacay howlgallana ma socdaan dhulla ma xoreynayaan ciidankiina way dhimanayaan maxaa qaldan su-aashaa taliyaha xooggeed aad weydiiso asagaa iskale ayaa ila habboon sababtoo aniga taliya xoog maahi ciidan soomaaliyeedoo militariya ma maamulo aniga waxaan maamulaa waa military sato waa jabhado waa ciidamadii lookalka ahay qoriga geelooda kala baxeen haystay oo deegaanka dhulkii ay xoreeyeenna ciidan hadda xoogga dalka soomaaliyeed meelo kooban uu ka joogaa waxaa dhulkii la xoreeyey ilaalinaya oo difaaca ku jira waa dadkii u dhashay deegaanka oo ilaashanaya oo lahaansho dhulkooda ilaalinayano marka su-aasha maxaa qaldan ah maxaa ciidamada dal- xoogga dalka soomaaliyeed ay waajibaadkooda u gudan lahayeenah waxaa ila habboon inaad ciddii khusayso weydiiso waa gartay laakiin fikraddaada waad ka dhiiban kartaa haddii ciidan ay xerya ku jiraan ayna dhimanayaan oo halkaa in lagu soo weeraro uun ay xaaladdu ku soo koobantay Eh, hadday dhimanayaanna iyagoo dhul xoreynaya ama dagaalamaya hore u socda aysan dhimanayn soo fikrad kama dhiiban kartid waxa qaldan waxay la tahay fikradeeda inaan hore u dhiibtay ciidamada waxa ka maqan eeg ciidan baa halkan difaaca ka gelaya five kilomitr saddex kilomitr ciidanka hortiisa cadowga jooga cid cid u sheegaysahay ma jirto ma garanayaan waxa hor jooga ma garanayaan maxaan ku yidha xog wax u keenayaa ma jiraan jihada cadowga cid ka horraysa oo dhaqdhaqaaqaysaa ma jirto ciidankii xeradaanuu ku jiraa saddex kilomitr cidda u joogta cid uga keenaysaa ma jirto dhulkii ma fahantaadi marka waxaa imanaysaa in la burburiyo ciidanka inta loo yimaado waxaa meesha ay sadu ka quruntaa waxay tahay in la mubalaas gareeyo la diyaariyo loo diyaariyo ciidamada deegaanka maleeshiyaadka in loo diyaariyo inay la dagaalamaan cadowga oo ay ciidamada militariga ka hor dagaalamaan oo ay ka barbar diriraan oo jihada cadowga mar walba lagu sii fidiyo oo ayagu ay noqdaan indho horo oo ayagu ay noqdaan kuwa cadowga soo sheega oo lahaansha jira waa lahaansho shabaabkiina cadowga waa shacabka waa dhex marayaa militarigiina waa dhex marayaan mid walbana indhehay ka daawanayaan sababta khasaaraha keenaysa sababtan waa garta marka waxaan rabay inaad bal qiimayso kacdoonkii bulshadu hadda maxakad buu galay ma burburay ma istaagay maxay kula tahay mise wuxuu ku jira xaalad kala guura iyo adduunka waxaa la yidhaha impossible ma jirto wax kastahay waa possible shacabka waa la diyaarin karaa shacab iska diyaarsanoo meel iska fafadhiyaa ma jiro in midka hiiraan oo gaar u ahaa ma jirto shacabka soomaaliyeed waa isla mid qof qofaa dadka soomaaliyeed u kala fiican yahaye reer reer uma kala fiicna sida kuwaan loo diyaariyo kuwa kaleba waa loo diyaari karaa laakiin dee ma aragtida anugu aan qabnaan sax ahayn i don't know ma waxaan moogahay baa jira i don't know ma ma gara karo sida waxay yihiin dariiqii lasoo maray sidaasuu u ekaa sideedana haddaanan si kale kugu dhigo dadka soomaalida ah difaac shaqo kuma leh ama militari ha ahaado ama magacuu doono ha noqdo ama reer ha ahaado dadka soomaalida ah difaac shaqaba kuma leh weeraruu shaqo ku leeyahay soomaalida difaac uma samaysnaba kala jar ahaanba uma samaysan soomaalida difaaca weeraray u samaysan tahay marka dadkii ciidamadii xoogga weerar laguma wado oo lama diyaariyo oo weerar kuma socdaan shacabkii inuu ka barbar diriro ou xogta u keeno oo ayaga indho hore u noqdee la rabaynala ma diyaarsana ciidamada meelaha guuldaradu kaga imaanaysa aniga aragtayda intaas waa shabaab iyo istraatiijiyaday adeegsanayaan iyada maxaa kaaga baxay maxaan ku idhaahdaa ujeedadoodu maxay tahay maxay tahay sababta ay u dagaalamayn markay ciidanku ku dhaqaaqaan oo ay haddana gadaal maaragtay uga weerarayaan
shabaab waa fidno fidno weeye laakiin haddaan runta kuu sheego shabaab dad bele ah oo ad adag oo dagaalama oo inka shabaabaan kaaga warramaya shabaab waa feker oo ay dadka ku argagax geliyeen oo abusage dadka shacabkaa kula sameeyeen iyo qarax waa labadaa haddii fagaara la ysaga hor yimaado magacay doonaanba ha ahaadaane dad soomaaliyeed iyo ayagu ama ciidan xoogga ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeene sikay kagama jiro in laga adeg yahayno dagaallo badanaa la soo galay way ii qiimaysan yihiin laakiin dadka way argagax geliyaan qarax bay ku dhufanayaan toddobaatan xaboo qaraxay isku soo xiranayaan jug jug jug qofka bini aadamkaa marka qarax lagu dhuftana waxaa isbedelayaa aragtidiisoo dhan waa isbedelaysaan marka shabaab dad taati ka yaqaana oo macno weyn ku fadhiya maaha laakiin waa dad qarax iyo waxyaabo argagaxgelin ah oo ay dadka shacabkaa ay ku argagaxgeliyeen labadaa filsafadooda isticmaalaan shabaab maxaad ka heli jirteen oo kaalmo ah dowladda goorma intii howlgallada aad ku jireen dadka degaankan ka hadlaya dowladdu waxay ciidamada xooggano iyo gacan saddexaad oo dowladaha soomaaliya danayaaba sibood waxayna sii jireen cirka iyo ciidamada naga dhinac dirira rasaastaan ku dagaalamayna dowladdaana siisa marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markaynu soo gebagabayno howlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta waddanka iyo sida aad sheegtay howlgal howlgallada socda lahaanshihiisa doorkii ay ku lahaayeen dadka deegaanku mustaqbalkiisu muxuu noqonaya dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koowaad de waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen cidna martuuga ma aha dhulkoodii ayay ka saarteen cadowga waana ilaashadaan marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashaduu hayaanay la jiraanay waardiinayaan dee dowladdan waxaan uga baahannahay iyo dowladaha ama soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo bacdul bacdul bacdul howlgal mustaqbal in loo sameeyo ka duwan midka hadda ay ku jiraan saasaa ila habboon waay adiga su-aal gaar haddaan ku weydiiyo waad og tahay shabaab waa urur dakana badan adiga shaksiyan dabcan ma ku hanjabeen xaaladaada amnigu waa sidee hanjabaada intee leeg baa kusoo gaadhay
way soo dhaaftay qof loola hadlo iyo qof fariin loo dira iyo waxaas way isla soo dhaaftay shabaabna aniga imaha jebi karo canug yare usag leh ee duul ku jiraay aniga imahan jebi karo inay khatar ila raadinayaanna waa wax cad laakiin anigu waxaan rumaysanahay wax ilaahay soo dhinac maray ima imanayaan ilaahay wax soo dhinac maray ma ii imanayaan wax alla iigu talagalana ima seegayaan intaasaan rumaysanahay inaan soomaaliya ka dabar jarana way iga go-an tahay inta tabarteedu laagta